waa hagaag haatanna dalka masar taageerayaasha madaxweynaha dalka masar maxamed mursi ayaa maanta isku hareereeyey maxkamadda sare ee dalkaasi masar oo maanta dhegaysan lahay sharcinimada guddiga diyaarinta dastuurka ee dhammaadkii toddobaadkii hore soo dhammaystiray dastuurka qabiyada ah ee cusub soddon ka mida guddigaasi oo ay ku jiraan xubnaha fikirkoodu furfuran yahay iyo weliba kuwa cilmaaniyiinta ayaa qaadacay guddigaasi oo ay ku sheegeen inay afduubteen islaamiyiin daacad u ah madaxweynaha dalkaasi masar ee maxamed mursi cabdulaahi colombo ayaa warbixintan inoo haya
aad iyo aad baad umahadsan tahay cabdicasiis maxkamadda sare ee dalka masar ayaa dib u dhigtay dhegeysiga ah inay eegto sharciyadda guddiga diyaarinta dastuurka ee u badan islaamiyiinta ee ansixiyey dastuurkan cusub ee aftida loo qaadayo maxkamadda sare ee waddanka masar waxay sheegtay maanta oo hada in sababta dib udhaca keena ay tahay dhinaca maamulka markii la shaaciyey dib udhacan ayaa taageerayaasha madaxweynaha masar maxamed mursi waxay isku hareereeyeen daarta ay ku taalla maxkamadda sare ee dalka masar ma aysan sheegin maxkamadda sare wakhtiga uu dhici doono dhegeysiga dacwadda la xidhiirta sharciyadda guddigaasi diyaarinaya dastuurka ee kooxaha islaamiyiinta u badnaa waxaa mucaaradka ee ka soo jeeday dowladda uu hogaamiye madaxweyne mursi ayaa iyaguna maanta ooxada sii waday bannaanbaxyada ay ku samaynayeen fagaaraha taxriir ee magaalada kaahira dhinaca kale madaxweynaha masar maxamed mursi ayaa maalintii sabtigii ee shalay sheegay in dastuurka cusub ee uu yeelanayo waddanka masar cod loo qaadi doono bisha desembar shan iyo tobankeeda
nudriku ana hunaaka taxadiyaatin jisaam tantadiruna nudriku ana hunaaka taxadiyaatin jisaama
waan ognahay inay jiraan caqabada aada u waaweynuna sugaya mustaqbalka gudaha iyo dibadda dalkan masar marka waxaa loo baahan yahay in dadweynaha reer masar ay wajahaan waxaa sidoo kale aan ku celinayaa mar kale in loo baahan yahay in la furo wadahadallo qaran oo aanu kaga tashanayna ayaha waddankeenna madaxweynaha masar ayaa hadalkan jeediyey kadib markii guddiga diyaarinaya dastuurka ee u badan kooxa islaamiyiinta ay gudbiyeen qaybtii ugu dambeysay ee dastuurka cusub ee dalka masar uu yeelanayo gees kalena kooxaha mucaaradka ee bannaanbaxyada wada ayaa iyagu si weyn uga biyadiisan wareegtada mar sii horreysa uu soo saaray madaxweynaha masar taasoo awoodo dheeraada siinaysay madaxweynaha waxaana kooxaha mucaaradku ay dalbanayaan in wareegtadaasi uu si dhaqsiya uga noqdo madaxweynaha dalka masar maxamed mursi
aad baad u mahadsan tahay cabdulaahi nuur maxamed colombo oo warbixintaasi ay v o edu diyaarisay halkan ka soo gudbinayay anaa sii sheegay